alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu alaa muxamadi wala ali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati hood baynu ku soo jirray waxaynu ku jiray qisadii nebi shucayb iyo qowmkiisa ayaynu ku jiray allah wuxuu yidhi isagoo ka xikaayoonaya hadalkii shucayb wayaa qawmi tolkayow shucayb baa odhanaya wayaa qawmi tolkayow laa yajrimannakum yayna idinku kallifin ama idinku xambaarin shiqaaqii khilaafka aniga ay khilaafaysaan an yusiibakum inuu idin haleelo yaanu idinku kallifin oo idinku xambaarin mithlu maa asaaba kii haleelay mid la mida oo cadaab ah qawma nuuxin qawmu nuux haleelay aw qawma huudin ama qawmu huud haleelay aw qawma saalixin ama qawmu saalix haleelay cadaabkii haleelay cadaab la midi inuu idin haleelo yaanu idinku kallifin oo taa idinku xambaarin bimacnaa waxaa loo jeedaa sababtii cadaabkaasi idinku haleeli lahaa ha la imannina si aan cadaabku idin haleelin wamaa qawmu luutin minkum bibaciid ay wamaa makaanu qawmi luut qawmu luut meeshooduna ma aha iyo meeshay degganaayeen iyo dhulkay ku sugnaayeen minkum bibaciid idinka mid idinka fog maaha ama halaaku la qadaro ama makaanu la qadaro wamaa halaaku qawmi luutin minkum bibaciid halaaga qawmu luut ay wamaa ihlaaku qawmi luutin minkum bibaciid halaagista qawmu luut la halaagay idinka idinkama foga oo bimacnaa meeshay degganaayeen baa idiin dhow oo makaankoodii idinkama foga lagu halaagay ama wakhtiga la halaagay idinkama foga marka xaqiinnu wuxuu yahay inaad ku cibro qaadataan oo iska ilaalisaan wixii iyaga lagu halaagay oo kale ay iska jirtaan wastakfiruu dembidhaaf weydiista rabbakum rabbigiin dembidhaaf weydiista humma tuubuu ilayhi intaa dabadeedna xagga ilaahay u toobadkeena u soo noqda inna rabbii rabbigay raxiimun waa ka naxariista badan waduudun waa ka jacaylka badan ahlucilmiga qaarkood aayadda waxay ka istimbaadeen ciddii toobad keenta inuu ilaahay dembiga u dhaafayo o u naxariisanayo mar labaadkana jacaylku inuu u soo noqonayo rabbi jeclaanayo dadka qaar baa waxay yidhaahdaan ruuxu hadduu dembaabo oo dembiga ka toobad keeno dembiga ilaahay waa ka dhaafayaa laakiin alwuddu laa yacuud jacaylku ma soo noqonayo mufasiriinta qaarkood arrinkaasay radinayaan oo aayadday ka deliishadeen oo waxay yidhahdeen aayaddu waxay deliil u tahay in markaa jacaylkuna soo noqonayo ciddaa ilaahay jeclaanayo waayo aayadda waxaa ku sugan wastakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayh maxaa lagu khatimay ina rabbii raxiimun waduud yacani waa idin naxariisanaya waa idin dembi dhaafaya waana idin jeclaanaya baa macnuhu dhacaya yani faa'iidada caynkaasa ahlucilmiga qaarkood ayaa baraarujiyey waatii xadiiska ay ku soo aroortay in nabigu yihi sala allahu aleyh wasalam attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah ka dembiga ka toobad keena wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn saas aawoodee raadkii dembigu ka tegey ama waxyaaluhu dembigu sababaayey dhammaan waa inay zuulaan oo tagaan allah wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen qawmu shucayb yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kaiiran mima taquulu kaiiran in fara badan fahmi mayno wax badan fahmi mayno waxaa badanoo mima taquul ka mida waxyaalaha aad sheegaysa odhanayso ay min aladii taquuluh wa innaa annagu la naraaka waxaanu kugu ogsoonnahay fiinaa annaga dhexdayada daciifan mid taag daran inaad tahaanu kugu ognahay oo ru'yada la yidhaahdo waa qalbiya weji kale culamada qaar waxay maraan ru'yadu inay tahay basariya calaa haadaana waxay noqonaysaa hal mafcuul bay qaadanaysaa daciifan naxaal bay noqonaysaa sidaa macnaheedu waxay noqonaysaa wa innaa anagu lanaraaka waxaanu ku aragnaa fiinaa daciifan xaal aad taag daran tahay oo daciif tahay oo aad markaa liidato ama aad dullaysan tahay baanu dhexdayada markaa kugu aragnaa yacni daciif inaad dhexdayada tahay lanaraaka waa ku aragnaa fiinaa annaga dhexdayadaanu kugu aragnaa daciifan xaala kawnika daciifa xaal aad taag darantaanu ku aragnaa waxay u jeedaan yacni inay dille iyo wax la mida u nisbaynayaan oo yacni markaa yaga ayaa markaa istidcaafaya oo ku tirinaya inuu markaa aanu sharaf iyo wax la mida aanu lahayn inaanu sharaf lahayn oo cizo lahayn yaga u qaba laakiin nebigu sala allahu alayh wasalam sharaf buu lahaa iyagaa xaqirnaa iyagaa dullaysnaa dulliga cidda ku sugnayd yaga ayaa ahayd walowlaa rahduka yacnii qoladaadu haddaynay ahaan lahayn qaar jooga ama markaa qaar jira haddaynay ahaan lahayn la rajamnaaka waa ku rajmin lahayn oo dhagax baanu kugu dili lahayn dhagax ayaanu kugu dili lahayn ay bilxijaara laakiin waxaa taa baajiyey sharafta ay agteeda ku leeyihiin qowmkaagu waxaa kaloo lagu fasiray la rajamnaaka waa ku caayi lahayn oo rajmiga looga jeedo shatmiga iyo cayda ay looga jeedo laakiin labada weji ka horaa fiican waayo wejiga soo degdegaya daahirka ahi waa in looga jeedo rajmigii dilista ahaa ee dhagaxa lagu dilaayo wamaa anta calayna bicaziiz adigu markaa korkayaga kuma tihid mid nagu qaali ah oo sharaf markaa agtayada ku leh ma tihid qaale wuxuu idhi shucaybe yaa qawmi tolkayow arahdii ma qabiilkayga acazu calaykum korkiinna idinkaga cizo badan oo idinkaga sharaf badan min allaahi ilaahi waatakhadtumuuhu waxaa ka yeelateen ilaahay damiirka haadu wuxuu u noqonayaa ilaahay waxaana ka yeelateen ilaahay bimacnaa awaamirtiisa iyo diintiisii waraa'akum dihriya mid la tuuray oo dhabarka laga tuuray ayaa ka yeesheen dihriyan waa mansuub ila dahri dahri baa loo nisbeeyey oo dahriyan lama odhanaya dihriyan baa la yidhi waana min baabi takhyiiraati nasab shayga marka la nisbaynayo yaa u nisbe la gelinaayo wakhtiyada qaarkood sideeda lagu keenaa wakhtiyada qaarkoodna takhyiir baa lagu sameeya marka waa min takhyiiraati nasab ina rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna muxiita waxaad samaynaysaan ilaahay waa koobaabay oo cilmigiisa ayuu ku koobay oo waa og yahay waxaana taa ka dhalanaya inuu idinka abaalmarinayo wayaa qawmi tolkayow icmaluu sameeya calaa makaanatikum oo camal fala calaa makaanatikum xaaladdiinna ku camal fala ama awooddiinna ku camal fala xaal aad tihiin kaa'iniina calaa makaanatikum xaaladdiinna qaar ku sugan xaal aad tihiin camal fala innii anigu caamilun waa camal falayaa oo aniguna awooddaydiiyo karaankaygaan ku camal falayaa ama xaaladdaydaan ku camal falayaa ta dambe waa laga xadfay calaa makaanati sawfa taclamuuna kaannahu in la yidhi intaa dabadeed markaa maxaa dhacaya markaasaa waxaa la yidhi sawfa taclamuuna man ya'tiihi cadaabun yukhziih sawfa taclamuuna wakhti dambe idin ogaan doontaan man ya'tiihi kuu u yimaado cadaabun cadaab u yimaado cadaabkaasoo yukhziihi dullaynayaa kuu u yimaado ar danba idin ogaan doontaan waman huwa kaadib iyo ku isagu been sheegaya dib baa ka ogaan doontaan arrinkaas mantana la yidhaahdo labada mawdicba waa mawsuul la yidhaahdo weji labaad bay culammada qaarkood ta hore ku banneeyeen man ya'tiihi manta ku jirta oo waxay yidhahdeen waa istifhaamiya waxaana ku sugan tacliiq marka macnuhu wuxuu u dhacayaa sawfa taclamuuna wakhti dambe idin ogaan doontaan man ya'tiihi kuma u imanaya waa kuma kuu u imanaya cadaabun yukhziih laakiin labada weji waxaa saxiixa oo saxan wejiga hore ayaa saxan waayo wejiga istifaamiyada ku saabsan waxaan aqbalayn ta markaa lagu cadfaan aqbalayn waman huwa kaadib oo waman kaadibun lama odhanay waman huwa kaadibun baa la yidhi taa dambe waxay mutacayin u tahay inay mawsuulo tahay tii lagu cadfayba hadday mawsuulo inay noqoto mutacayino ay u noqotay waa inay istifaamiye aqbali karin ila haddii istifaam looga jeedo waxaa la odhan lahaa waman kaadibun waa kuma ka beenta sheegaya marka waxay noqonaysaa ta lagu cadfayna ee mactuufu calayhiga ahina inay iyaduna mawsuul tahay wartaqibuu sugta oo suga ama jiraaliya innii macakum raqiib anigula jirkiinna waxaan ahay mid ilaalinaya oo sugaya ayaan ahay ee idinkuna suga sida umuurhu noqdaan iyo sida xaalku noqdo walammaa jaa'a amruna allah wuxuu ihi walammaa jaa'a markuu yimi amrunaa amarkayagii cadaabka ahaa markuu yimi najaynaa waa nabadgelinnay shucayban shucayb baannu nabadgelinnay waaladiina kuwiina waa nabadgelinnay aamanuu rumeeyey macahu shucayb la jidhkiisa rumeeyey waa nabadgelinnay biraxmatin mina waxaannu ku nabadgelinnay biraxmatin ay bisababi raxmatin naxariis daraaddeed ama naxariis sababteed baannu ku nabadgelinnay raxmadaasoo minnaa ay kaa'inatin minnaa xagga yaga ka ahaatay wa akhadat aladiina dalamuu asayxatu wa akhadat aladiina kuwii waxa qabtay dalamuu xadgudbay kuwii xadgudbay waxa qabtay alsayxatu qayla ayaa qabatay malag baa ku qayliyey markaasay wada le'deen oo wada dhinteen fa asbaxuu waxay noqdeen fii diyaarihim jaasimiin guryahoodii gudahooda qaar markaa ku bakbaktiyey oo ku dhindhintay bay noqdeen yacnii baarikiina cala rukabi mayitiin iyagoo jilba joog u dhacsan sidaa qaar ku dhintay ayay noqdeen ama la yidhaha jaasimiin ay mayitiina laa xaraaka bihim qaar dhintay ayay markaa noqdeen oo aan innaba wax dhaqaaqi ku sugnayn kaan lam yagnaw fiiha xaal ay shabbahayaan sidii qaaraan meeshaaba joogi jirin oo ku sugnaan jirin xaalay shabbahayaan oo la mid yihiin bay sidaa noqdeen haniya bilmakaani wa aqaama haniya yagnaa wa aqaama weyi marka kaan lam yuqiimuu fiiha walam yalbasuu fiiha alaa bucdan limadyan hooyaay halaag bay halaagsameen madyan ama fogaanshay markaa fogaadeen madyan fogaanshaha laftiisu halaagga waa u tegayaayo salaamada lafteediiyo nabadgelyadii bay ka fogaanayaan alaa bucdan limadyan ay baciiduu bucdan halaag bay halaagsameen halaaggaasoo limadyana madyan u sugnaaday kamaa bacidat samuud halaaggaas oo la mida halaaggii samuud uu halaagsamay la mida qowmu samuud ay halaagsameen la mida waxaa kala jira baciida iyo bacuda culammada qaarkood waa kala duwanoo waxay yidhahdeen bacudo waxaa loo isticmaalaa xagga masaafada ayaa loo isticmaalaayo waa diddu qaruba bacidana waxaa loo isticmaalaa halaagga oo bacida waa halaagsamay baa la yidhaahdaa ee tii fogaanshaha ahayd hadday baciido noqoto ma aha culamada qaar saasay yidhahdeen bacdi kale culammada ka midii waxay yidhaahdeen maya labada mid walba halaag waa lagu fasiri karaa oo baciida sida halaag loogu fasiraayo ayaa bacuudo lafteedana halaag lagu fasiri karaa oo macnaha markaa fogaanshaha iyo macnaha halaagga labadaba waa aqbalaysaa bacuda asal ahaan waxaa la yaqaanaa baciido mastarkeedu inuu yahay bacadan waa baabu farixo waa farixa yafraxu faraxan waa bacida yabcadu bacadan bacadan faraxan ha yeeshee culamada qaar baa waxay yidhaahdeen mastarkaasi waa kii qiyaasiga ahaye mid kaloo samaaciyana waa leedahay oo ay la wadaagto bacuda oo waxaa la odhan karaa bacida yabcadu bucdan sida bacadan loo odhan karo ayaa ta maksuurul caynka ahee caynkeedu hoos dhigan yihi bacduna kor dhigan tahay oo faa'ulkelime ah bucdan loogu keeni karaa masdarkeeda sida bacadan loogu keeni karo calaa haadaa waxay noqonaysaa in lagu fasiri karo bucdanna halaagga lagu fasiri karo mufasiriinta qaarna waa ku fasireen aayaadkan aynu soo marray waxay ku saabsanaayeen qisadii nebi shucayb iyo qowmkiisa ayay ku saabsanaayeen ahlucilmiga qaarkood fawaa'id badan bay kala soo baxeen aayadaha waxaa fawaa'id badan ka soo saaray oo ka istimbaaday aayadahan oo ku dheeraaday alcallaama cabdiraxmaan ibnu naasir assacdi ama assicdi waxa uu aayaadkan kala baxay qisada qowmu shucayb ku saabsan afar iyo toban faa'iido fawaa'idda bacdi ka mida waa sheegnay waxaa fawaa'idda uu ka istimbaaday ka mid a in gaalada lagula khitaabaayo furuucda shareecada sida usuusha lagula khitaabaayo oo iimaanka iyo islaamnimada sida gaalada loogu yeedhaayo in awaamirtiiyo nawaahida kale ee sharaa'icda ana ee lagula khitaabayo waayo nebi shucayb wuxuu ka reebayey qowmkiisii inay beegga iyo miisaanka nuqsaamiyaan iyo inay dadka ashyaadooda iyo waxay xuquuqu leeyihiin in laga nuqsaamiyo wuxuu ka reebayey fasaad inay arlada ku sameeyaan ayuu ka reebayey jamaahiiru ahlicilmina de waxay qabaan in gaalada lagula khitaabayo furuucda shareecada oo ay mukallaf ku yihiin oo aakhire lagu cadaabayo tegitaankay ka tageen waajibaadkii iyo muxaramaadkay la yimaadeenba in lagu ciqaabaayo sida loogu ciqaabayo islaamnimadii ay ka tageen iyo gaalnimadii ay la yimaadeen macaasidana in lagu ciqaabaayo baa jamaahiiru ahlicilmi ay qabaan nusuustii adiladuna waa ku tusinaysa maa salakakum fii saqar qaluu lam naku min almusaliin walam naku nucimu lmiskiin wa kuna nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kuna nukadibu biyowmi ddiin kumay kaaftoomin sababtii weynaanshaha badnayd oo beenintay qiyaamada beeninayeen ah ee waxay tilmaameen waajibaadkii wax ka mida inay ka tageenna inay wax ka keensatay cadaabkan oo sababaha cadaabka sababay ay ka mid ahay iyo xaaraamihii kale ay ku dhaceen waajibaadkay ka tageenna waxaa laga tusaaleeyey salaadda inaynay tukan jirin oo dadka tukada aynay ka mid ahay masaakiintana inaynay quudin jirin bimacnaa zakooyinkiiyo inaynay bixin jirin muxaramaadkii ay geli jireen ee ay dhex dabbaalan jireenna waxaa laga tusaaleeyey wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin marka waxaa laga qaadanayaa in gaalada lagu ciqaabayo aakhiro waajibaadkii ay ka tageen iyo muxaramaadkii ay ku dhaceenba sida gaalnimada ay la yimaadeen loogu ciqaabayo waxaa kaloo aayaadkan uu ka istimbaaday oo kala baxay in macaasidu ay sababayso yacni masaa'ib iyo cuquubaat innii araakum bikhayr kaannahu leeyahay khayrkani waa idinka tegaya haddaa waxaa ku sugnaataan wuxuu kaloo ka istimbaaday qadarka yare ilaahay ruuxa siiyey ee xalaasha ah inuu qanaaco u yeesho baqiyatullaahi khayrun lakum waxaa kaloo uu ka istimbaaday salaadu nebiyadii hore iyo ummadihii horena in loo sharciyey maca daalika ay ahayd waxyaalaha sharaa'icda ugu waaweyn inay salaaddu ka mid ahay waayo umuurihii diinta waxay ka sheegeen salaadda asalaatuka ta'muruka waxaa kaloo laga qaadanaya oo uu ka istimbaaday xoolaha qofka markaa la siiyo in markaa ay tahay sharciga markaa inuu sida uu yidhi xoolaha ugu tasarrufo oo siduu isagu doono aanu ka yeelin ee sharciga uu raaco waayo qofkii waa lagu ciqaabayaayo dee sharci baa loo yeelay xoolihii almaksab waalmasraf halka laga kasbanaayo iyo halka lagu bixinayo mid walba waxaa kaloo ka istimbaaday ruuxa dadka wanaagga amraya xumaantana ka reebayaa waa inaanu isagu xumaantii la iman wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh wuxuu kaloo ka istimbaaday ruuxu waa inuu ku dadaalo marka waxaweye islaaxa iyo wanaagga inuu markaa doono qadra istiaacatihi intuu kari karo intuu kari karo hadduu la yimaadana inaan markaa dhibi korkiisa aynay ahayn oo aan loo qabsanayn waxaanu kari karin in uriidu ila alislaaxa ma istatactu marka fawaa'id badan buu kala baxay aayaadkan allah wuxuu inoogu sheegay sidaa uu la hadlay ee u waaniyey ee u tusaaleeyey may aqbalin qowmkii shucayb ee waxay yidhaahdeen fahmi mayno wax badanaad sheegayso wax badanaad sheegayso ma fahmayno waxyaalahay leeyihiin fahmi mayno waxaa ka mida tawxiidka waxaa ka mida xoolaha siyaalaha xaaraantay ku isticmaalayaan ee ugu tasarrufayaan oo loo diiday sababta loogu diiday iyadana waxay leeyihin fahmi mayno waayo labada arrin waa labadii arrina ay sheegeen waxay ka mid yihiin kaiiran mima taquulu bay soo gelayaan maa nafqahu kaiiran mima taquulu ashyaadaasina waa ashyaa dalaa'isheedu caddahay kaannahu inay leeyihiin daliil lagu qanco oo caddaynaya waxyaalahaas sheegaysaa ma jiraan waayo hadday jiri lahaayeen waa fahmi lahayn xaqiiqadu laakiin sidaas ma aha iyagaa indhaha iska tuuraya iyagaana dhagaha furaystay inay fahmaan may doonin inay aqbalaanna may rabin ruuxu haddaanu shayga markaa inuu aqbalaba doonin oo aanu dhegba u jalaqsiinayn oo dhegaysanayn dee fahmi maayo ila horuu isu sii qafilay oo isu sii xidhay saas aawadeed dhegihiisuba uma furno waxa loo sheegayo marba hadday caynkaa tahay waxaasi u daadegi maayaan ashyaada uu sheegayey shucayb waxay ahay ashyaa waadixa ashyaa cad si kastoo dad wax ku qaadan karana waa ula hadlay gees walba waa ka tusaaleeyey waxay u fahmi waayeen maaha cillad ku sugan waxa uu sheegaayo shucayb cillad ku sugan ma aha oo waxaan la fahmi karin ay yihiin ama waxaan daliil waadixa lahayn ay yihiin ma aha ee cilladdu waa cillad iyaga ku sugan qad tunkiru alcaynu daw'a ashamsi min ramadin wa yunkiru alfamu tacma almaa'i min saqami waxaa dhici karta indhuhu inay qoonsadaan ilayska qorraxda bakooro ama daaf ku sugan daraaddeed inay u qoonsadaan baa laga yaaba war ilayskii qorraxda maxaa maanta ka siiya ilayskii qorraxda waxba kama siiha indhahaaga wax ka sii yihiin ya wa yunkiru alfamu tacma almaa'i min saqami waxaa dhici karta inuu markaa afku qoonsado dhadhanka biyaha xanuun ku sugan daraaddii inuu u qoonsadaa laga yaabaa oo yidhaha biyuhu qadhaara maanta biyihii ma qadhaara biyuhu waa macaan yihiin isagay ku sugan tahay qadhno waxallo wuxuu dhadhamiyaa qadhaadh bay la tahay marka cilladdu kuma sugna biyahe waxay ku sugan tahay afkooday ku sugan tahay marka iyaguna saasoo kaley ka dhigan yihin maa nafqahu kaiira mima taquul kumay joogin intaasee daatadiisii bay ataageen oo waxay yidhaahdeen wa innaa lanaraaka fiinaa daciifan waxaanu ku aragnaa xaalaad daciif tahay ama waxaanu kugu ogsoonnahay inaad agtayada daciif tahay baanu kugu ognahay bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen wuu indhala'aa luqaadka carabta qaarkoodna waxay daciif ka yidhaahdaan ruuxa indhahala waana sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo qataade iyo laga soo naqliyey laakiin agsarka culammadu wejigaa ma marin ee waxay yidhahdaan daciifan waxay u jeedaan midaan awood lahayn oo sharaf badan agtayada ku lahayn oo daliil ah oo dullaysan ayaannu kuu qabnaa ama saasaannu kugu aragnaa hadalka ka dambeeyaana sii caddaynaya walowlaa rahduka la rajamnaak yacni markaa qoladaadu haddaynay jiri lahayn ama qoladaadu haddaynay joogi lahayn dhagax baannu kugu dili lahayn waxaannu kugu dili weynay dhagaxa qowmkaaga agtayada ciso ku leh ama qowmkaaga daraaddii ayaannu kuu dili weyne oo dhagaxa kugu dili weyne rahdiga mar waxaa loo isticmaalaa jamaca ragga ah ee min alaasa ilaa cashara waa isticmaalka qaalibka marka mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen qowmkiisu ma tiro badnayn laakiin waxay ahaayeen miday markaa waxawaye maadaama diintooda ay la haystaan oo qowmkaasi ay gaalo yihiin bimacnaa qabiilkiisu ka dhashay waa yaraayeen laakiin maadaamay la diin yihiin sidaasay ku xurmaynayeen oo ku dhowrayiin ee inay awood badan yihiin may ahayn oo ay ka baqayiin bacdi baa saa maray wakhtiyada qaarkoodna rahdi waxaa loo isticmaalaa bimacna alqowm in looga jeedo qabiilka uu ruuxu ka dhashay in rahdi laga tilmaamaayo ee tirada markaa yar ee ilaa tobanka gaadhaysaa aan looga jeedin labada wejina waxa fiican wejigaa dambe nebi shucaybna waa ka dambeeyey nebi luud waxaana xadiis ku soo arooray nebi luud markii uu calaacalay low anna lii bikum quwatan aw aawii ilaa ruknin shadiid intii luud ka dambaysay nebi kastoo la soo diraayo waxaa laga soo dirayey fii sarwatin min qowmi qolada ugu badan ayaa laga soo saarayey nebigaasi markuu calaacalay oo uu ku calaacalay dee qolo uu u irkado inaanu lahayn nebiyadii ka dambeeyey waxaa laga soo saarayey reeraha badan baa laga soo saarayey nebi shucaybna waa ka dambeeyey waatan qisadaba ay ku dhex sugan tahay wamaa qowmu luutin minkum bibaciid idan yacni qabiilkiisu inuu badnaa ayaa saxiixa marka waxa weeye baqasho ay ka baqanayaan qabiilkiisa aawadeed bay isaga ilaalinayeen inay dilaan halkaasna waxaa ka iman karta yacni dad gaalo ah in cid mu'miniina lagu dhowri karo ay dhici karto dhibaata inay kaga baaqato dadkaa gaalada ah waa sidii nebi maxamedba calayhi salaatu wasalaam gaaladu inay dhibaateeyaan ay isaga ilaalin jireen abuu taalib iyagoo kaga haybadaysanaya odaygii reer bani haashim ah abuu taaliboo adeerkii ahaabaa noolaa gaaladana la diin ahaa reer bani haashimna oday u ahaa marka umay dhaafayno inay waxa weeye gacan ula tagaan waxay iskaga ilaalinayeen abu aalib bay iskaga jirayeen abu aalib bay ku dhowrayeen oo ku ilaalinayeen marka waxaa dhici karta yacni ruux muumina in dad gaala ah sababtood lagu dhowro oo dhibaatada looga ilaaliyo ayaa markaa dhici karta waxaanay ka mid tahay fawaa'idda oo sacdi tafsiirkiisa aayaadkan ka istinbaaday ayay ka mid tahay nebi shucayb wuxuu ku yidhi ma qowmkayga idinkaga ciso badan ilaahay ilaahay inaad ka haybadaysataan oo ay iska jirtaan baa ka mudnayd qowmkayga inaa iska ilaalisaan inaad qowmkayga igu dhowrtaanna waxaa ka habboonayd inaa ilaahay igu ilaalisaan baqasho ilaahay aa ka baqanaysaan inaa igu dhowrtaan oo igu xurmaysaan oo igu ilaalisaan ayaa ka mudnayd ilaahayna waxaa ka yeesheen midaa dhabarkiinna ka xooraysaan oo ka tuuraysaan bimacnaa waxaa loo jeedaa awaamirtiisii iyo diintiisii ayaa sidii wax la tuuray oo dabada laga tuuray oo dhabarka laga xooray oo kale ka dhigaysaan rabbigay waxaad samaynaysaan yacni waa koobaabo waa og yahay arrinkaana waxaa ku jira tahdiid iyo hanjabaad macnuu wuxuu u dhacayaa dee waa idinku ciqaabi doonaa markii dambe wuxuu ku yidhi idinkuna sidiina ku camalfalaya xaaladdiinna aniguna xaaladdaydaan ku camalfalayaa dib baa ka ogaan doontaan cidda u imanayo cadaab dulleeya iyo cidda been sheegaysa dib baa ka ogaan doontaan waa garanayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cadaabku iyaga u imanayo laakiin siiqadan wuxuu ula khitaabayaa si waxa weeye bal ay u fakeraan oo ay markaa bal inay markaa wax ku qaataan arrinkan oo ruuxa marka mar walba lagu yidhaahdo waad khaldan tahay odaa luusan oo cadaabku kugu dhacayaa waxaa dhici karta inuu tacasubo ya oo is yidhahdo iska giijiyo isdaafaco is adkee laakiin haddii la yidhahdo dib baa laga ogaan doonaa ka cadaabku haleelo waxaa dhici karta inuu fakero oo is yidhaahdo warar maa cadaabka adigaba kuu yimaadaa marka wuxuu ugu soo gebagabeeyey idinkuna sugta aniguna waa suganaya akhiiran ilaahay waa halaagay ciddii beenisay ee ka gaalowday shucayb ilaahay waa halaagay nebigii iyo mu'miniintii la socotayna ilaahay waa nabadgeliyey nabadgelintaasina waxay ku dhacday raxmad ilaahay ayay ku dhacday kuwii daalimiinta ahaa ee gaaloobayna waxaa lagu halaagay qaylo malak baa ku qayliyey markaasay dabeedna markaa wada halaagsameen oo shuf yidhaahdeen allah wuxuu yidhi qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul qaaluu waxay yidhahdeen qowmu shucayb yaa shucaybu shucaybow maa nafqahu ma fahmayno kaiira mima taquulu wax badan fahmi mayno mima taquulu waxaa badanoo ka mida waxyaalahaad sheegayso ka mida fahmi mayno wa innaa lanaraaka annagu waxaannu kugu ognahay fiina annaga dhexdayada daciifan inaad taag darantaanu kugu ognahay oo aad dullaysan tahay yacnii gaaladii baa saa odhanaysa laakiin markaa wax dulliya oo ku sugnaa nebiga ma jirin ama ru'yada leeyahay oo basariya oo daciifan xaal laga dhigo wa innaa annagu lanaraaka waxaannu ku aragnaa fiina annaga dhexdayada kugu aragnaa daciifan xaala kownika daciifan xaalaad taag daran tahay oo bimacnaa dullaysan tahay xaalaad sidaa tahaanu ku aragnaa walowlaa rahtuka qoladaadu haddaynay ahaan lahayn mawjuudun mid jirta haddaynay ahaan lahayn la rajamnaaka waannu ku rajmin lahayn oo dhagax baannu kugu dili lahayn ee waxaannu kugu dili weynay qowmkaaga daraaddii ama tolkaa aawadii baannu kuugu dili weynay dhagaxa wamaa anta calayna bicasiiz adigu korkayaga mid sharaf ku leh ma tihid qaala wuxuu idhi nebigii waa shucaybe yaa qowmi tolkayow arahtii ma qoladayda acazu calaykum idinkaga ciso badan oo idinkaga sharaf badan min allaahi ilaahay oo bimacnaa ilaahay kama haybadaysanaysaan ee qoladaydaa ka haybadaysanaysaan marka ma qoladaydaa idinkaga ciso badan oo idinkaga sharaf badan ilaahay waatakhadtumuuhu waxaa ka yeelateen ilaahay yacni awaamirtiisii iyo diintiisii waraa'akum yacni idinka dabadiinna xaggiinna idinka dambaysa gudaheeda waxaa kaga yeelateen dihriyan mid laga tuuro dhabarka oo xaggaa laga xooro oo waraa'a la yidhaahdo waxay noqonaysaa daraf itakhada ku camal falayso daraf ayay noqonaysaa la yidhaahdo itakhada ku camal falayso ama la yidhaahdo waraa'akum lafteeda waa la xaalaynayaa oo dihriyan baa laga xaalaynayaa sidaa macnaheeduna waxay noqonaysaa waitakhadtumuuhu waxaa ka yeelateen ilaahay bimacnaa awaamirtiisii iyo diintiisii waraa'akum xaal dihriyiga soo socdaa waraa'akum xaaluu dabadiinna kaa'inan waraa'akum xaggiinna dambe mid ku sugan xaaluu yahay dihriyan mid xagga dambe oo dhabarka a laga tuuro laga xooro ayaa ka yeesheen ilaahay awaamirtiisii iyo diintiisii damiirka haada watakhadtumuuhu wuxuu noqonayaa ilaahay waxaase loo jeedaa diintii ilaahay iyo amarkii ilaahay baa loo jeedaa iyo awaamirtii ilaahay ayaa dabada ka xoorteen oo ka tuurteen inna rabbii rabbigay bimaa tacmaluuna muxiita waxaa samaynaysaan ay biladii tacmaluunahu kaa samaynaysaan muxiitun waa koobaabay oo cilmigiis iyo awooddiisuu ilaahay ku koobay oo waa og yahay koobistaa ilaahay ogaalkiisa ku koobayna waxaa ka dhalanaya inuu idinka abaalmarinaayo wayaa qawmi tolkayow icmaluu camal fala calaa makaanatikum xaaladdiinna ku camal fala ama calaa makaanatikum awooddiinna iyo karaankiinna ku camal fala innii anigu caamilun waa camal falaya ay calaa xaalatii calaa makaanatii calaa xaalatii xaaladdaydaan anna ku camal falaya dabeed maxaa dhacaya sawfa taclamuuna ar dambay idin ogaan doontaan mar dambay idin garan doontaan man ya'tiihi ay aladii ya'tiihi kuu u imanayo cadaabun cadaab u imanayo cadaabkaasoo yukhsiihi dulleeyaa uu u imanayo waman huwa kaadibun iyo kii isagu mid been sheegaya ahaaday iyagaa waxay ku odhan jireen shucayb ow been baad sheegaysaa marka cidda beenta sheegaysana dib bay idinka ogaan doontaan waartaqibuu sugta oo jiraaliya innii macakum raqiib anigu la jirkiinna waxaan ahay mid suganaya oo jiraalinayaan ahaye sida umuuruhu noqdaanoo cawaaqibtu ku dambayse bal idinkuna sugta walammaa jaa'a markuu yimi amrunaa amarkayagii waxaa loo jeedaa amarkii cadaabtu cadaabkii iyo halaaggii baa loo jeedaa najaynaa waa nabadgelinnay shucayban shucayb baanu nabadgelinnay waaladiina kuwiina waa nabadgelinnay aamanuu rumeeyey macahu shucayb la jirkiisa rumeeyey ayaannu nabadgelinnay biraxmatin minna naxariis sababteed baannu ku nabadgelinnay raxmadaasoo minna kaa'inatin minna xaggayaga ka ahaatay raxmadaas sababteeda ayaannu ku nabadgelinnay wa akhadat aladiina kuwii waxa qabtay dalamuu xadgudbay alsayxatu mawdic horaynu soo aragnay ta'daa may lahayn wa akhada aladiina dalamuu sayxatu halkanna ta'dii bay leedahay wa akhadat aladiina dalamuu sayxatu marka waxa weeye in ta'da la geliya inaan la gelin jaaza wajaaza weeyi markaynu sheegaynay saddexda umuuradee jaa'iska ka dhigay in ta'da laga xadfaa macnaheedu maaha inay waajibinayaan ha u qaadan taas ee in ta'da markaa la geliyo way bannaan tahay in ta'da markaa waxa weeye laga jarana waa bannaan tahay yani labaduba jaa'is weeyaan baa laga tilmaamaya laakiin qiraa'ada sidaa loo soo naqliyey ayuunbaa bes loo akhriyaa walow carabi ahaan wejiga kale ha bannaanaado alqiraa'atu sunnatu mutabaca qiraa'adu waa sunno la raacayo waa sida loo soo naqliyo fa asbaxuu waxay noqdeen fii diyaarihim jaahimiin guryahoodii gudahooda jaahimiina qaar ku dhinintay bay noqdeen ay mayitiina laa xaraaka bihim qaar dhindhintay aan wax dhaqaaqi innaba ku sugnayn bay noqdeen ama baarikiina calaa rukabi mayitiin qaar jilba joog u dhacsanoo sidaa ku dhintay noqdeen weji labaad kaan lam yagnaw fiiha waxay sidaa noqdeen xaalay shabbahayaan sidii qaaraan meesha kuba sugnaan jirinba siday khali u noqotay iyo waaqla ya oo sanku neefle aanu ugu hadhin waxaad mooddaa inaan cidiba ku sugnaan jirin meeshan alaa bucdan limadyana hooyaay halaag baa madyan u sugnaaday ay baciduu bucdan halaag bay halaag sameen halaagaasoo limadyana madyan u sugnaaday kamaa bacidat hamuud yacnii halaaggaasoo la mida halaaggii samuud ay halaagsantay la mid ah yani waxaa lagu shabbahayaa sida madyan u halaagsantay waxay la mid yihiin siday samuud u halaagsantay weliba qolo walba sayxa lagu halaagay qaylo marka sida loo halaagay xataa qudheedu waa isku mid iyagoo asalka halaagga ay ka siman yihiin ayaa nooca halaagga ku dhacayna uu isku mid yaho mid walba qaylo lagu qayliye ay ahaayeen walaqad arsalnaa muusa biaayaatina wa sulطaanin mubiin ilaahay baan ku dhaartay ee xaqiiqe ee waa dirnay muusa muuse ayaanu dirnay biaayaatina aayadahayagii baanu la dirnay ama weji labaad biaayaatinaa xaalu aayadahayaga ku dheehan yahaanu dirnay wejiga hore bacda waxaa loo fasiray tacdiya biaayaatina aayadahayagii baanu la dirnay la dirnay waxay faa'iidaynaysaa tacdiya biaayaatina ay multabisan biaayaatinaa xaaluu ku dheehan yahay aayaadkayagaanu dirnay bacdu waxay noqonaysaa musaaxaba dheehnaantan baa musaaxabadii faa'iidaynaysa wa sultaanin iyo xujo cad iyo daliil markaa cad baanu markaa la dirnay suldaankaasoo mubiinin bayinoo waadixa ama mubiinin wax caddaynaya xaq iyo baatilkiibuu kala caddaynaya ee risaaladii rasuulnimadu caddaynaya ilaa fircawna fircawn baanu u dirnay wa mala'ihi iyo madaxdiisii kale ee qowmkiisa ugu sharafta roonaa iyaga cindigooda iyaga cindigooda ugu sharafta roonaa ayaanu u dirnay faattabacuu waxay raaceen amra fircawn fircawn amarkiisii bay raaceen iyo ariiqadiisii iyo waddadiisii wamaa amru fircawna birashiid ma ahaan fircawn arrinkiisu ma ahaan iyo amarkiisi iyo ariiqadiisu birashiidin ay bimurshidin mid wax hanuuninaya ma ahayn ama birashiidin ay bidii rashad ama bidii rushdin mid hanuun u saaxiiba ma ahayn waxaa la sii caddaynayaa sidaanu hanuun ugu saaxiib ahayn ama waxba u hanuuninayn waxaa lagu caddeeyey aayadaha ka dambeeya yaqdumu qawmahu yowma alqiyaama yaqdumu waa ka hormarayaa waa u hormarayaa qawmahu qowmkiisa ayuu horkacayaa u hormarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fa awradahum wuxuu ku aroorinayaa annaara naartuu ku aroorinayaa siduu adduunyada markuu joogayba baadida ugu horkacaayey iyaguna u daba raqlaynayeen ayuu aakhirana xagga naarta ugu horkacayaa iyaguna ay dabagelayaan wa bi'sa alwirdu ay makaanulwirdi meel loo arooruu u xumaaday almawruudu meeshaa loo arooro almawruudu loo arooraayo ayuu u xumaaday ay wirduhum haadaa aroorkooda kaas ahy ama weji labaad wa bi'sa alwirdu ay makaanulwirdi waxaa xumaaday meel loo arooro huwa ka demmigiyo dhaleecaynta lagu gaar yeelay almawruudu ka la aroorayo weeyi kaa loo aroorayo naar ah weeyi wa utbicuu waxa la raacsiiyey fii haadihi tan gudaheedoo adduunyada ah waxaa la raacsiiyey fircawn iyo cidda raacday lacnatan lacnad baa la raacsiiyo adduunyada waa lagu nacdara wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheedana lacnad baa la raacsiiyo aakhirana waa la nacdara bi'sa rifdu kaalmaa xumaatay iyo caawin rifdi waxaa la yidhaahdaa alcawn waa kaalmada ama caawinta waxaa kaloo loo fasira alcataa deeqda ama wax bixinta bi'sa rifdu caawimaa xumaatay ama kaalmaa xumaatay almarfuudu kaalmadaasoo almarfuudu lagu kaalmeeyey ayaa xumaatay almaqsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay rifduhum haadaa waa kaalmadooda taasa weeye ama weji labaad la yidhaahdo bi'sa rifdu almarfuud almarfuud markaa loo qadaro damiir dalika min anbaa'i alquraa daalika madkuurka la soo sheegay oo qisooyinkaa toddobada ee kala dambeeya ah ee aynu soo marray toddoba qiso sabcu qisas min anbaa'i alquraa magaalooyinkii la halaagay wararkoodii wax ka mida weeyi naqusuhu waa kaaga qisoonaynaa calayka adaanu kaaga qisoonaynaa kaaga warramaynaa oo la yidhahdo waa khabarun bacda alkhabari min anbaa'i alquraa waa khabar naqusuhu calaykana waa khabar labaad weji labaad daalika madkuurka la soo sheegay oo qisooyinkaas ah min anbaa'i alqura magaalooyinkii la halaagay wararkoodii wax ka mida weeye naqusuhu calayka xaal aanu kaaga qisoonayno xaaliye laga dhigo weji saddexaad daalika madkuurka la soo sheegay min anbaa'i alquraa magaalooyinkii la halaagay wararkoodii xaal ay ka mid yihiin naqusuhu waa kaaga qisoonaynaa oo jumlada laga dhigo khabarka naqusuhu waa kaaga qisoonaynaa calayka adigaanu kaaga qisoonaynaa nebi maxamedow calayhi asalaatu wassalaam minhaa qaa'imun wa xasiid waa jumla isti'naafiya jumlo cusub weeye minhaa magaalooyinkaa waxaa ka mid ah qaa'imun miduu taagan yahay raadkeediioo raadkoodii baaqi yahay qowmkii waa la halaagaye aahaartii iyo raadadkii baa baaqi ah dhismayaashii baa wax ka taagan yihiin halkan waa la deganaan jiray raadkii baa muuqda wa xasiidun ay wa minhaa waxaa ka mida magaalooyinkaas xasiidun mid waxa weeye baaba'day oo halaagsantay oo sida dadkii loo halaagaa qaryadiina loo halaago raad aanu ka hadhin waxay la mid yihiin waa ka zarci almaxsuudi bilmanaajil sida beerihii la goostay yaa oo kalay la mid yihiin beeraha dalagyadu ka baxaan marka la gooyo dee dhulkaa lala simaa raashinkaa marka hore sabuulladaa laga gurayaa sabuullada marka laga gurana marka dambena balkaa la gurayaa meeshii waxaa laga dhigayaa eber balkiina xoolaha loo gurayaa sabuulladiina waxaa loo gurayaa dadkaa guranaya marka beer la goostoo kale markay la mid tahay waxay noqonaysaa wax raadoo meeshii ku hadhayoo ka muuqdaa xataa ma jiro marka waxaa lagu shabbahay beer baa lagu shabbahay qaar waxay la mid yihiin sida beertaa taagan oo kale ayaa dhismayaashii u sii taagan yihiin qaarna waxay yihiin wax ka taagani ma jiraane beertaa la goostoo kaley la mid yihiin waa halaagsanto aahaari kama baaqi ah almanaajil waxaa la yidhahdaa waxyaalaha beerta lagu gooyo wamaa dalamnaahum allah wuxuu yidhi maanu dulmiyin oo wax xadgudubaannu ku samaynay ma jirto halaaggaannu halaagnay walaakin dalamuu anfusahum ha yeeshee waxay dulmiyeenoo ku tacaddiyeen nafahooda iyagaa naftoodii ku tacaddiyey oo dulmiyey famaa aghnat canhum iyaga xaggooda kama daaficin ama kama anficin oo waxba kama tarin aalihatuhum ilaahyadoodii ay caabudi jireen ilaahyaalkoodii waxay u tareen ma jirto waxba kama daaficin allatii yadcuuna kuwaasoo aalihada ahoo yadcuuna ay yadcuunahaa ay baryi jireen ama ay caabudi jireen waxay ka deeqday ama ka anfacday ama ka tartay ma jirto min duuni illaah xaalay ahaadeen aalihadaasi ilaahay qaar ka soo hadhay xaalay ahaadeen oo ilaahay aan ahayn waxaa laga xaalaynayaa damiirka mansuubka ah ee maxallu nasbada yaalla ee qadaran ee yadcuuna ay nasbisanayso yadcuunaha ee aalihada u noqonaya min shayin innaba waxba kama tarin lamaa jaaa amru rabbik waxaynay waxba ka tarin goortuu u yimi amarkii ilaahay oo cadaabka ahi markuu u yimi wax aalihadoodu ka daaficeen ma jirin wamaa zaaduuhum umay kordhinnin kuwii la caabudayey laba damiir baa ku jiro mid waa waawga waa faacilkii wuxuu u noqonayaa macbuudiintii la caabudayey ee aalihada ahaa aalihadii baatilka ahayd ayuu u noqonaya damiirka haaduna wuxuu u noqonayaa ee maxallu nasbada yaallaa caabidiintii caabudaysu u noqonaya wamaa zaaduuhum ay wamaa zaada almacbuudaatu caabidiihim umay kordhin kuwii la caabudaye baatilka ahaa kuwii caabudayay umay kordhin ghayra tatbiib khasaarayn waxaan ahayn iyo halaagis waxaan ahayn oo ay u tareen oo u kordhiyeen ma jirin wakadalika akhdu rabbika ida akhada alquraa wahiya daalima wakadalika ay wa milu dalika alakhdi qabashadaasoo kaluu ahaaday magaalooyinka iyo ehelkoodii sidii loo qabtay akhdu rabbika qabashada rabbida marka kadalika wuxuu noqonayaa kaafku inuu milu ka dhigan yahay marka waa khabar muqadam ah wakadalika ay wa milu dalika alakhdi qabashada ilaahay kuwaas qabtay oo kalay ahaatay akhdu rabbika qabashada rabbiga idaa akhada alquraa markuu qabto magaalooyinka wa hiya daalima uu qabto walxaal hiya iyadu daalimatun ay xadgudubtay uu qabto sidaasoo kale u ahaada siduu ilaahay u qabtaa waa saasoo kale inna akhdahu qabashada ilaahay uu cid qabtaa oo ciqaab ku qabtaa aliimun waa mid xanuun kulul oo shadiidun daran waa mid xanuun kulul oo daran weeye aad bay u darantay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qisadii nebi muuse iyo fircawn oo kooban meelo kale waxaynu ku aragnay qisadoo faahfaahsan oo la balballaadhiyey laakiin mawdican si ijmaala oo kooban baa loo sheegay ilaahay wuxuu inoo sheegayaa nebi muuse inuu soo diray calayhi asalaatu wasalaam uu aayado la soo diray iyo xujo cad uu la soo diray aayadaha culammada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo aayaadkii munasalka ahaa ee towraadeed culammada qaarna waxay ku fasireen aayaadkii mucjizaadka ahaa ee loo soo dhiibay ee sagaalka ahaa walaa maanica labadaba inay lagu caam yeelo waayo erayga aayaad waxaa loo idaafeeyey macrifo haddii markaa eraygana macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa mufrad ha ahaado ama jamac ha ahaado haddii macrifo loo idaafeeyo wuxuu faa'iideynayaa caamnimo marka laa maanica in aayaadka munasalka ah ee waxyiga ah ee kalaamullaahi ah ee towraad ah iyo aayaadkii mucjizaadka ahaa ee la siiyey ee sagaalka ahaa labada noocba inay soo gelayaan haddaba waa sultaanin mubiin maxay noqonaysa culamada qaar waxay ku fasireen in looga jeedo aayaadka wax ka mid a bacdina waa kala gaar yeeleen oo aayaadkana waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa mucjizaadkii sultaanin mubiinna waxaa loo jeedaa kitaabkii lagu soo dejiyey bacdina waxay yidhaahdeen waa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam shay gaara shay caama lagu cadfay oo waxaa laga tilmaamayaa ushii maska noqonaysay ayaa looga jeeda alcasa oo aayaadkana ka mid a marka min baabi cadfi alkhaasi cala alcaam noocaasay noqonaysa waxaa loo soo diray fircawn iyo mala'iisii yacni qowmkao dhan waa loo soo diray reer banu israaiilna waa loo soo diray laakiin fircawn iyo mala'iisa waana u yeedhayey oo wuxuu ugu yeedhayey inay ilaahay rumeeyaan oo rabbi ka baqaan oo ay markaa rasuulkana rumeeyaan allah keligiina caabudaan reer banu israa'iilna inay sii daayaan saasay ugu yeedhayeen fircawn waa diidey waa ka hor yimi baadidiibuu dadkii u horkacay waxayna raaceen mala'iisii iyo jamaciisii iyo dadkiisii qoladiisii qibdiyiinta ahayd haalibkooda iyo badankoodu waxay raaceen dariiqadii iyo amarkii fircawn bay raaceen arrinkaa fircawnna waxba ma hanuuninayn ee wuxuu arrin wax baadiyaynaya aakhirana naarta ayuu horkacayaa sida adduunyadaba baadida uga horkacay wa bi'sa alwirdu almawruud markaasuu ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ifka iyo aakhiro labadaba in lagu nacdalay wa utbicuu fii haadihi lacnatan wa yowma alqiyaamah bi'sa alrifdu almarfuud tahakkum baa ku jira yaa lacnaddaa la nacdalay ee if iyo aakhiraba lagu nacdalay ayaa waxaa laynoogu sheegayaa inay tahay kaalmo la kaalmeeyey maxay kaalmo u tahay naarta inay galaan bay ugu kaalmaynaysa waayo abadan aabaad ku waaraan yaa dee waxa weeye waa kaalmo cid lagu kaalmeeyo tii ugu xumayd bi'sa rifdu lmarfuud labadii lacnadood baa iskaga daba tegayaan midna waa lacna fi dunya midna waa lacna fi lqiyaama ta dambe waa la xadfay laakiin way qadaran tahay wa yowma alqiyaamati lacnatan baa macnuhu dhacaya ilaahay wuxuu inoo sheegayaa qasaskaa laga soo warramay inay yihiin magaalooyinkii la halaagay wararkoodii wax ka mida laynooma wada sheegin gaalada la halaagay aad iyo aad bay u badnaayeen laakiin bacdi ka mida laynoo sheegay minhaa qaa'imun waxasiid waxaa ka mid ah qaar markaa raadkii magaalooyinkaasi uu taagan yahay iyadoo dadkii la halaagay ayaa dhismayaashii iyo aasaartii wax ka muuqdaan qaarna waxa weeye xataa raadkeedii waa baaba'ay lama moodo meesha in la deganaan jiray ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kullu daalika waxay ku dhaceen cadaalad waa bicadli illaah ilaahayna cidna ma dulmiyo laakiin iyagaa naftooda ku tacadiyey oo dulmiyey waxayna isku hadleeyeen cidaan waxba u tarayn aalihadoodii waxay ka anfacday iyo waxay ka tartay toonna ma jirto markii cadaabka ilaahay u yimi ya amru rabbikana waxaa loo jeedaa cadaabkii baa loo jeedaa waxaan khasaarayn iyo halaagis ahaynna umay kordhin waxay u tareen ma jirto qabashada uu ilaahay cid qabanayo ciqaab ku qabanayo markuu doono inuu cid qabto ciddaasina ay tahay cid dulmi la timi qabashada ilaahay waa daran tahay ya ilaahayna ciqaabta marka hore ma soo dedejiyo xadiiskii muxuu sheegayey saxiixa ahaa ina allaha la yumli lildaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay qofka daalimka ama cidda xadgudubtay waa u kaadiyaa ciqaabta uma dedejiyo ya laakiin markuu qabto ma sii daayo marka hore waa loo seeto dheereeya ya waayo ilaahay waa xaliim laa yucaajilu bilcuquuba ciqaabta ma dedejiyo waa dibdhigaa waa u kaadiyaa ya hadhuurku markuu buuxsamo ayuunbaa ciqaabka ku dhacaya waxaa laga yaaba iyagoo xumaantii samaynaya in loo seeto dheereeyo barwaaqo la siiyo ladnaan la siiyo oo nicmada adduunyo loo ballaadhiyo si ay isu sii ilaawaa dabeedna iyagoo kadsoon baa mar keliya qalaf lagu qabta nebigu wuxuu akhriyay sala allahu alay waslam dabeed aayadda wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ya yani saas wy haddii cid kastoo xumaan la timaadda markay xumaanta la yimaadeen isla markaaba ciqaabtu deg deg ugu dhici lahayd dee ijbaari bay noqon lahayd oo waxay noqon lahayd cuquubadii ma soo dhaxayso saas aawadeed dadku adduunyadooda iyagoo ilaashanaya daraaddeed bay iska ilaalin lahaayeen gaalnimada iyo xumaanta iimaankiina wuxuu noqon lahaa qasab laakiin iimaankii muxuu ikhtiyaari ku noqday in markaa ciqaabtii laga dibdhigay wakhti dambena loo yeelay ya yacni loo seeto dheeriyo ay isilaawaan yacni saas weyi allah wuxuu yidhi walaqad arsalnaa ilaahay baan ku dhaartaye xaqiiqe e waa soo dirnay muusa muusaanu soo dirnay biaayaatina aayadaha yagii baanu la soo dirnay mucjisaadkii iyo aayaadkii munasalka ahaaba wa suldaan iyo xujo iyo daliil baanu la soo dirnay suldaankaasoo mubiinin wax caddaynaya ama mubiinin bimacnaa bayinin cad ilaa fircawna fircawn intii ka ahaataan u soo dirnay wa mala'ihi iyo madaxdiisii kale ama kuwii kale ee sharafta lahaa ee qowmkiisa ka mida ayaan u soo dirnay faattabacuu waxay raaceen amra fircawn fircawn amarkiisii bay raaceen iyo dariiqadiisii iyo waddadiisii wamaa amru fircawna fircawn amarkiisu ma ahaan birashiid mid hanuun u saaxiiba ma ahayn mid hanuun u saaxiiba ma ahayn ama mid wax xanuuninaya ma ahayn yaqdumu qowmahu wuxuu u hormaray qowmkiisa ayuu markaa u hormaray yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayuu u hormarayaa yaqdumu qowmahu ay yataqadamu waa macnuhu u dhacaya waa u hormarayaa qowmahu qowmkiisuu ka hormarayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waa horkacayaa meel daran buu u horkacayaa naar buu u horkacayaa fa awradahum wuxuu ku aroorinayaa annaara naartuu ku aroorinayaa meesha lagu arooro waxaynu naqaanay inay biyo tahay biyuhuna wuxuu ahaa waxa raadka la yskaga bi'inayo oo dee beerka iyo caloosha lagu qaboojinayo haddaba wuxuu u aroorinayaa naar naartaasoo iyadu lidkeeda ah oo ha raadna bi'in mayso calool iyo markaa beerna ma qaboojinayse way gubaysaa ya naarta xataa korka ay kaga gubanayaan ayaa markaa baatinku xataa ololaya oo baatinka yacni xataa waa gaadhaysa biyaha kulul ay cabbayaanna saas si la eeg markaa midhcirrada waa kuwa googoynaya wa bi'sa alwirdu ay makaanulwirdi meel loo arooray u xumaata meeshaa loo arooro almawruudu loo arooraayo calaa sabiili tawkiid almaqsuusu bidammi ka dhalacaynta lagu gaar yeelay wirduhum haadaa waa aroorkooda kaas ah ama weji labaad wa bi'sa alwirdu ay makaanulwirdi meel loo arooray u xumaatay almawruudu ay huwa almawruudu meesha loo aroorayee xumi huwa almawruudu waa kan loo arooraye weyi waa naartaas wa utbicuu waxa la raacsiiyey fircawn iyo cidda raacday fii haadihi tan adduunyada ah gudaheeda waxaa lagu raacsiiyey lacnatan lacnad ilaahay nacdalay wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo gudaheedana waxaa la raacsiiyey bimacnaa la raacsiin doonaa ay lacnatan nacdal bi'sa rifdu kaalmaa xumaatay kaalmadaasoo almarfuudu lagu kaalmaynaayo almaqsuusu bidammi ka dhalaacaynta lagu gaar yeelay rifduhum haadaa waa kaalmayntooda taas ah lacnaddii la nacdalay ee ifkana lagu nacdalay aakhirana lagu nacdali doono ayaa laga soo qaaday inay tahay kaalmo la kaalmaynayo oo waxay ku kaalmaynaysaa naarta inay galaan oo ku waaraan waa digasho lagu diganayo dalika min anbaa'i alquraa daalika madkuurkaa la soo sheegay min anbaa'i alquraa magaalooyinkii la halaagay wararkoodii wax ka mida weeyi naqusuhu calayka xaal aanu kaaga qisoonayno kaaga warramayno jumlo musta'nafa'a weeye minhaa qaa'imun wa xasiid bacdi baa waxay yidhaahdeen xaal ha laga dhigo oo waxaa laga xaalaynayaa damiirka naqusuhu ku jiraa laga xaalaynaya ee haada laakiin wejigaa culamada qaarkood waa radiyeen oo waxay yidhaahdeen damiir u noqonayaana kuma jiro wowna kuma jiro saas aawodee wejigaasi wuxuu noqonayaa qalad istinaafkaa saxan istinaafka ayaa saxan minhaa qaa'imun magaalooyinkaas waxaa ka mida dadkoodii la halaagay magaalooyinkaa dadkoodii la halaagay waxaa ka mida qaa'imun qaar uu taagan yahay dhismaha iyo raadkii uu taagan yahay oo aahaartii ay baaqi tahay yaa dhismayaashii baa taagan wax ka midii taagan yahay waxasiid waxaa kaloo ka mida qaar marka waxay dhismayaashiina raadadkii baabba'eenoo aad mooddo sidii beer la goostoo kale inay yihiin ya oo dhulka lala simay sida dadkii loo halaagay ayaa dhismayaashii iyo wixiina aan waxba ka baaqi ahayn wax raad oo meeshii ku hadhsani aanu jirin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk